saacado keliya ayaa inaga xiga marka maalinta berri ah ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee mareykanka tan iyo xubnaha aqalka senadka ee sare iyo aqalka hoose ee mudanayaasha labada musharax ee madaxweyne waa madaxweynaha wakhtigan donald trump iyo joe biden oo ku-xigeenkii hore ah ee madaxweynaha dalka mareykanka ayaa si aada isugu dhow waxaana adag in la saadaaliyo cidda guusha ay raacayso dadka soomaalida ee heesta dhalashada mareykanka ayaa waxa ay si weyn uga qayb qaadanayaan doorashadan qaarkood way sii codeeyeen halka kuwo kaleetana ay maalinta berita ay codkooda dhiiban doonaan gobolka minnesora iyo gobolada kaleeto ay ka mid yihiin kuwa soomaalida ay ku nool yihiin ayaa waxaa jira dad xisbiga jamhuuriga u codeynaya oo taageersan madaxweyne donald trump haddaba waa kuway soomaalidan maxaana ay ku dooranayaan donald trump warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan anu waan u codeynayaa trump waanan u codeeyey waxaan u codeynayaa donald trump waxaan u codeynayaa all the like up and down waxa ay dhahaan maaragtay republican waa laba ka mid ah tira soomaali ah oo degan gobolka minnesota oo u codeynaya madaxweyne donald trump safiya yaasiin faarax oo in ka badan toddobiyo labaatan sano deganeyd dalka maraykanka ayaa sheegtay in dhowaan ay ku biirtay xisbiga jamhuuriga shalayna ay u soo codaysay madaxweyne donald trump safiya waxay dareentay in siyaasadaha trump ay ka fiican yihiin kuwa dimuqraadiga kan darsay marka waxaan fiirshay communitigeenna waxaan fiirshay dayaca badan oo jira xataa siyaasadda dibadda markay noqoto way dagaal badan yihiin dimuqraadiga marka aniguna dagaalada ma jeceli wadankeenaan waa wadankeenni hadda anaga aan degannahay dagaal iyo shiddo iyo dhaqaale xumo iyo inay nagu dhacdo ma rabno marka waxyaabaha igu dhaliyay inaan republican sanadkan aan noqdo waxaa ka mid a barnaamijka uu wado madaxweynaha donald trump dadku waa ogahay oo maaragtay isagoo hadalladiisa iyo wax aad baa loo dhibsadaa iyo twitterkiisa iyo twitterkiisa iyo wixiisa laakiin anigu waxaan xoogga saaray siyaasaddiisa ugaas cabdicasiis ugaas xasan isaguna waxa uu sheegay in labaatankii sano ee uu maraykanka joogayba uu taageersanaa xubinna ka yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota siyaasaddiisana waxaan qabaa inay ka soo celinayso qaab way u socotay adduunku iyo maraykanku ay u socdeen oo bidixoo zaa'ida oo innaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo qaab ahaanba aynu khatar inugu ahayd inuu ka soo celinayo safiye yaasiin waxay iyana sheegtay in soomaalida fikirkoodu uu muxaafid yahay islamarkaana ay xisbiga jamhuuriga wax badan wadaagaan markay noqoto dhaqan ahaan annaga soomaalida conservative waay soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda soomaalidu waaba republicanba ma garat haddii marka dadkii sidii republicanka haday fahamsanaan lahaayeen soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanaha inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga
madaxweyne donald trump markii uu xilka qabtay siyaasadihii ugu horreeyey ee uu fuliyey waxaa ka mid ahaa xayraadda socdaalka ee dadka ka imanaya dalal dhowr ah oo muslim ah oo ay soomaaliya ku jirto iyo weliba yaraynta tirada qaxootiga safiya yaasiin waxa ay sheegtay in trump siyaasaddiisa la bedeli karo haddii ay iyagu xisbiga ku biiraan dadka uu xadiday ama uu xakameeyey waxay ahaayeen qaxootiga cusub oo dee isagu siyaasaddiisa uu kambeyn ku galay oo dhan baaba waxay ahayd inuu qaxootiga maaragtay hakiyo ama uu xadido anigu marka siyaasadda meliya qaxootiga ha la celiyo oo dadka aaminsan oo jecel ma ihi waa waxyaabaha aan rabno inaan ka bedelno minoritiga waxaa loo baahanyaa inay republicanka galaan si siyaasadooda wax looga bedelo cabdicasiis ugaas xasan waxa uu isna sheegay in inkastoo aanay dhammaan taageeri karin siyaasadaha trump haddana uu si weyn u aaminsan yahay in siyaasadaha trump iyo jamhuurigu ay soomaalida dhinac walba uga fiican yihiin gaar ahaanna dhinaca ganacsiga iskuullada xurriyadda diimaha iyo qoyskaba foreign bolansiga waan kaga nabadgelaynaa businessyada localka ah waan kaga nabadgelaynaa dhaqanka iskuulka diimo wuxuu leeyahay iskuulka waa in diimaha la geeyaa dadka lagu wacdiyaa buu leeyahay dadka diimahooda la baraa waxaan kaga nabadgelaynaa isguursigii inaan gabadhayda iyo wiilkayga aan baro inay guursigoodu ilan anigu diin diin la ahay diintaydu waxay jeceshay inaan raaco nimanka meesha joogana waxay rabaan inay dadka inay waxay la dagaalamayaan qof walbo wuxuun ka xishooda wuxuu dooni baa hadee madaxweyne trump waxaa lagu yaqaanaa hadallo ad adag oo uu ku weeraro dadka ay ishayaan laakiin safiya yaasiin waxay soomaalida maraykanka u sheegaysaa in hadallada trump aan la eegin ee la eego siyaasadaha uu wato iyadoo soomaalidana ugu baaqaysa inay dhanka jamhuuriga u leexdaan fiirinina personalitigiisa iyo dabeecaddiisa waxaa fiirisan siyaasadiisa siyaasadiisa laftirkeeda waxaa dhici karta in ay yihaahdaan sooto muslimka nabcaha sooto muslimka diidaya laakiin waxaan kula talin lahaa dadka in ay galaan waxaan u leeyahay saasna waxaa waye markay noqoto dhaqan ahaan annaga soomaalida conservative waay soomaalida dhaqan ahaan taa laftirkeeda soomaalidu waaba republicanba ma garat haddii marka dadkii sidii republicanka hadday fahamsanaan lahaayeen soomaalida dhaqankooda waxaan aaminsanahay inay iyagu uga soo hormari lahaayeen dimuqraadiga marka taa ma dhicin hadda marka annaga shaqada noo taallaa waxay tahay in la baro republicanka in soomaalida communitiga soomaalida halkan ku badan afrikaanka oo dhan laakiin communitiga annaga aan ka mid nahay khaasatan ee muslimkana ah in ay inaan isku isu dhownahay markay noqoto dhaqan ahaan values ahaan waxaasoo dhan inaan isu dhownahay republicanka marka taasaanan ugu dhiirigelinayaa in aan u wareegno xagga inteena badan maxamed bashiir cabdiraxmaan v o a washington